soomaaliya ayaa saameyn ballaaran ay ka soo gaartay isbeddelka cimilada waxaana ka dhashay roobab sababay in ay fatahaan sameeyaan webiyada waxaana meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka ku dhuftay daadad ka dhashay roobka iyo fatahaad ay sameeyeen webiyada taasoo keentay barakaca dad badan oo soomaaliyeed kuwaas oo u badnaa beeraley meelaha sida weyn ay markaa u saameysay ayaa waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada deegaanada dowlad goboleedka jubbaland oo si weyn markaa ay u saameysay wasiirka wasaar wasaaradda deegaankii isbeddelka cimilada jubbaland caydiid saleebaan xaashi oo ka qayb galay madal markaa looga hadlayey saameynta isbeddelka cimilada ku yeelatay deegaanada jubbaland iyo sida marka looga gaashaaman karo ayaa ka hadlay saameyntii ka dhalatay isbeddelka cimilada siaad ogtihiin isbeddelka cimiladu saameynta ay ku yeelatay jubbaland iyo soomaaliyaba waxyeello aada iyo aada weyn bay geysatay sanad walbana xilligaa xilligiisay dhacdaa haddana khasaaruhu sanad walba sidiisiibuu u dhacaa marka waxaa hadda laga hadlayaa waxaa weeye qaabkii loola tacaamuli lahaa iyadoo la og yahay inay waxyeeladaasi imanayso inta aan waktiga la gaadhin in laga taxadaro deegaanada biyo qabatanka leh ama dad daadadku dadka wax ku yeeli karaan dadku intaan roobka biyo ka hor inay kor uga baxaan oo dhulka ay isleeyihiin waad ku badbaadi kartaa in loo guuro dad iyo xoolaba in looga guuro beeralayda iyo dadka weliba jielkiisa deganna inkasta oo dee masiibo ilaahay keenay aan cidina celinkayn haddana in taxadarkeeda la lahaado oo ay dhacdo in dhulka weliba biyaha ka goosan karo la mooso protection loo sameeyo haddii ilaahay maamul ahaan iyo iyo bulsho ahaanba si midaysan oo gacmaha lasla qabsado in looga hortagay u baahan tahay innaga wasaarad ahaan waxaan uxil saarannahay isbeddelka cimilada marka inaan mar walba wixii khatar ah oo iman kara haddii duufaan la sheego hadday dabaylo imanayaan iyo haddii digniin abaarta ku saabsanba wixii macluumaad ah oo qalabkan casriga ah ee hadda wax lagu eegaa waxa ay sheegaan bulshada inaan la wadaagno u gudbino weeye waajibaadka iyagu dhaqdhaqaaqa biyaha badda waxay u baahan yihin lala socdo subax walba kuwa webiga in lala socdo subax walba qoraxda iyo dhaqdhaqaaqeeda in lala socday haddana subax walba u baahan tahay dabaylaha iyaguna subax walba in lala socdo macluumaadkooda la ogaado waxaa dhici kartaa inay gobollada qaarna khatar ku noqon karaan qaarna ay normal ku noqon karaan marka qolo kasta waxa kusoo aadan iyo sida ay bulshadaasi digniinta u helayso mar walba digniinta hore in la helo oo bulshadu isku tashi samayso qof walibana meesha uu taagan yahay uu ka taxadiro wixii saameyn ay ku yeelan lahayd inuu ka yareeyo weeye waajibaadku